amiir hari tan iyo intii uu guursaday sheegayna inuu yaraynayo howlihii uu hayay qoyska reer boqor kana tanaasulay darajooyin uu xaq u lahaa waraysiyo uu bixiyey waxa ay daaha ka qaadeen qaabka qoyska reer boqor u nool yihiin britain waxaa ka mid ahaa xurgufo dhex martay isaga aabihii walaalkii iyo shaqaalaha qasriyada boqortooyada waxyaabaha yaabka ku noqday bulshada britain iyo dad kale oo badanna waxaa ka mid ahaa inuu walaalkiisa ka weyn ee dhaxal sugaha boqortooyada uu sheegay inuu mar gacan u qaaday waxa iyaduna soo baxday booska uu ku jiray oo ah haddii walaalkii wax ku dhacaan ay tahay markaa keliya ee uu boqor noqon karo arrinka haddaba sida aadka ah loo hadalhayo waxa uu ahaa kadib markii buug uu qoray waraysiyo uu ka bixiyey uu ku sheegay inuu khaarajiyey shan iyo labaatan qof oo taalibaan ah markii uu ku sugnaa afghanistan ee uu ku jiray ciidamada britain sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee afghanistan oo magaciisa layidhaahda anaas haqaani ayaa bartiisa twitterka fariin uu ugu dhaafay hari ku sheegay in dadkaas uu laayay aanay ahayn shax uu cayaarayey bani aadmi ayay ahaayeen ayuu yidhi qoysas ayay lahaayeen oo sugayay inay soo nabad noqdaan xaqaani oo fariintiisa sii wata ayaa sheegay in gacan ku-dhiiglayaasha afghanistan qaar badan oo ka mid ah aanay ku dhicin inay muujiyaan damiirkooda oo ay qirtaan dembiyadooda dagaal sarkaal sare oo ka tirsan taalibaan oo isagana magaciisa layidhaahdo bilaal kariimi oo ah ku-xigeenka afhayeenka dowladda ayaa sheegay in qirashada hari ay muujinayso in dembiyada noocan oo kale aanay ahayn kuna koobnayn qof keliya waxaanu intaasi raaciyey in xoogo kasta oo qabsaday afghanistan ay taariikh ku tahay dembiye kale haddaba qirashadan amiir hari inuu shan iyo labaatan qof khaarajiyey saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa qoyska reer boqor iyo milatariga britain su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim herari oo ka faalooda arrimaha britain deganna magaalada glasgow ee madaqada scotland cabdixaafidow sheegashadan uu sheegay amiir hari inuu laayay dagaalyahano taalibaan oo shan iyo labaatan ku tilmaamay wax saameyna run ahaantii kuma yeelanayso reer boqorka ama isaga taalibaanka laftigoodu waxay yidhaahdeen dadkan adlaysay dee faamiliyay lahaayeen may ahayn siduu sheegay oo kale maaragtay dad wax lagu ciyaaro oo kale ama jes oo kale siduu ku sheegay laakiinse waxa dhaleeceeyey go-aankiisaas oo kale milatariga wadankan waxaana ka mid ahaa abaanduulihii ciidamadii ingiriiska ee galay ciraaq labada kun iyo saddexdii colonel tim collins iyo saraakiil kaloo la dagaalamay oo dagaalka kala qeyb galay amiir harry markii la geeyey afghanistan markay timaado boqortooyada labada qasri ee dhaxal sugaha william waa walaalkii iyo boqorka charleska saddexaad ee waxay labaduba doorbideen inaanay uga jawaab celin sheegashooyinkan uu sheegay amiir hari buuggan uu qoray hari oo si weyn loo sugayo meelo uu kaga hadlay laba jeer oo loo diray afghanistan markii uu ciidamada ahaa ayaanu ku sheegay dilkan markaasi uma aan arkayn ayuu yidhi dad laakiin waxay iigu muuqdeen qoryaha shaxda lagu cayaaro ma ahayn dilkaasu arrinaa ku qancay macnaha aan ku diirsaday dhinaca kale culays iguma ay noqon ayuu yidhi hari tan iyo markii uu guursaday gabadha madow ee reer maraykan kana dhex muquunay qoyska reer boqor dad badan oo dhallinyaro u badan ayaa soo dhaweeyey kuna taageeray tallaabooyinkaasi uu qaaday isaga oo sheegay in xaaskiisu qaar ka mid ah qoyska reer boqor ay kala kulantay cunsurnimo dilka uu qirtay hoos ma u dhigi doonaa taageeradaasi haddaba waa kan mar kale maxamed ibraahim herari u malayn maayo in dilkan uu qirtay oo kale ay taageerada ay u hayaan dhallinyaradoo kale maaragtay ay hoos u dhigi doonto run ahaantii markii uu gabadhan madow guursaday reerkoodu raalli kamay ahayn dee waxay la rabeen maaragtay gabadh ingiriis oo dhalada sidii maaragtay hooyadii amaba gabadha kale ee dumaashadii uu qabo walaalkii william laakiinse isaga waxaa loo arkay ninaan aada u deganayn oo maaragtay walaalkii uu ka degan yahay walaalkii weeyana kala eegtaa maaragtay mas-uuliyaddu saaran tahay dhaxalka boqortooyadana isaga ayaa maaragtay leh maantana dee ah amiirka maaragtay dhaxal sugaha waa williamka isaga ka weyn laakiinse hari waxaa loo arkayay nin yaro fudud oo aan deganayn sidii aan sheegnay walaalkiina waxa weeyaan markuu boqorka noqdo u malayn maayo de mas-uuliyaddan maanta hayuunbaa usii kordhayso oo inuu soo dhoweyn doono markaa sheegashadan uu amiir amiirku yidhahdo waxaan rabaa inaan walaalkay iyo aabahayba xidhiir wanaagsan aan la yeesho waa boqor charlese labada midkoodna u malayn maayo maaragtay inay wax ka soo hagaagayaan wax yar ka hor inta uusan master xaqaani soo dhigin fariinta boggiisa twitterka sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada ayaa warbaahinta britain u sheegay in hadallada hari ay yihiin kuwo xukun xun oo ay horin karaan weerar lagu qaado askarta ingiriiska cornel richard kemp oo noqday hogaamiyaha ciidamada britain sanadkii labada kun iyo saddexdii ayaa sheegay in hadalka hari oo u muuqdo inuu sheegayo in ciidamada ingiriiska loo tababaro inay cadowgooda u arkaan wax ka liita bani aadamka ay khatar tahay iyo in qirashadiisa in uu dilay shan iyo labaatan qof ay kor u qaadi karto hamiga dadka doonaya inay isaga shakhsi ahaan waxyeeleeyaan cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london